qowmiyadda oromada ayaa ka mid ah dadka degan xaafadaha boosaaso iyagoo degan xaafad loo yaqaano magaalo cad taas oo ay asaaseen iyaguba labaatan sano ka badan kuwaasoo carruurtii ku dhashay xaafaddaasi ay haatani ku ilmo dhaleen sidoo kale waxaa jira dhallinyaro ka beddelan kuwa deegaan ahaan u jooga magaalada oo iyagu ku yimaada qaab tahriib ahaan ah si ay u gaaraan waddamada carabta gaar ahaan dalka yeman
magaalo cad waxa loogu bixiya markii hore waktigii hore ee halkan la soo degay dhulkan waa dhul cad dhul wada cad buu ahaa caddaankaasi awgeed ayaa magaalo cad loo yidhi magaca magaalo cad wuxuu ku bahay caddaanka dhulkaas oromadaana degtay oromadaana iminka magaalada oromada waxaa loo yaqaanaa magaalo cad xaali maxamed yuusuf waa hooyo ku nooleed xaafadan ay oromadu aasaaseen ee magaalada boosaaso waxayna baaq u dirtay qowmiyadaha ku wada nool dalka etoobiya
qowmiyadda oromadaan ka jeeda hasii ahaato boosaaso in badanaan degannahay ilaa ugu yaraan dad baa labaatan san degan dad baa dadkii ku dhasho ilmihii lagu dhalay oromadu ku dhaleen baa guursaday sii ilmo dhalay nabadii aanaan horta ku kala joognay jamiilo aadan maxamed ayaa sheegtay in dhallinyarada oromada ah ee soo tahriiba magaalo kasta ay u joogaan qolyo wax tahriibiya dadkaas oo ay sheegtay inay lacaga ka qaataan si ay dhallinyaradani usii tahriibaan waxayse sheegtay in looga baahan yahay in dadkaasi la celiyo boosaaso waxay ku soo gaaraan horta koow waxaa laga ururiyaa gobolka ay ku dhasheen kadib wajaalaa la keena wajaale labaiyo toban kun oo riyaal buu kaga shubtaa waa soo gudbaa hargeysa markuu yimaadona lacag buu ka shubtaa laasaanood buu yimaadaa lacag baa laga shubtaa waxa weeyaan wuxuu yimaadaa garow waa la yimaadaa mid baa u fadhiyaa lacag buu ka shubtaa haddadeed waa la isku soo xiriiriyey kii afka kala bannaystay oo halkan joogana waa kacaya marka isaguna saaxiib buu leeyahay oo dalkana wuu kala yaqaanaa af soomaaligana hoogu yaqaanaa waa la xidhiirayaa hadda nin shaqo doonayo rabo wax weeyaan inuu gaadiidkiisa rarnii rabo ma diidayo lacag sidaa awgeed dadkani wax weeyaan waa loogala yimid iyaga boosaasaasay ku soo gaadheen kadib waa soo taaribeen nin iyo nasiibkiisa ninna biyaha cuni ninna waa ka bixi ya yaman bay u taaribaan yamenna markay tagaana sacuudi bay u taaribaan wax weeyaan marna inna yaman sahaaradeedii bay ku hadhaysaa inna sacuudi bay ku hadhaysaa hadba wax weeyaan hooyo lahayd wiilkaygu waa ii maqanyay yana ku tashani wiilkeeda uma maqnee wiilkeedu biyaha dhexdiisu ku jiraay waxaan ka codsananaa madaxda puntland inay ururiyaan dadka masaakiinta ah ee hala culaafay ee buuraha wareegaya ee taga wareegaya ee baga qabsanayn af soomaali garanaynin oon koobka biyaha ku weydiisana karin oon afay kugu weydiisan hal garata mooye adigu u diirdaxna mooye aad garanay inay ururiyaan haddayna wax u tari karin inay waddankoodii ku celiyaan ayaan ka codsanaynaa madaxda puntland khayr allaha siiyo puntland nolosheeda allah kor ha u qaado inkastoo dad badan ay u malaynayeen inay yaraanayso dadka soo tahriibaya isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka etoobiya ayaa misna waxaa jira in boosaaso ay weli soo gaarayaan dhallinyaro badan oo doonaya inay halkan ka tahriibaan cabdiraxmaan cusmaan ayaa arrimahaasi sharaxaya weli ilaa maalinkan saddexaad waxaa jira hal gaari inuu soo galay laakiin balse waxa weeye weli way socdaan maxaase joojin kara dowladda etoobiya inay joojiso xuduuddeedii ay xidho weydi dhibaatadii oo dhan waxay ka soo ifayeen macnaha in xuduudda etoobiya la sii daayo ooda laga qaaday puntland iyo etoobiya waa inay yani xidhiir yeeshaan si loo joojin lahaa dhibaatooyinkan badan ba inay joojiyaan marka ay soo taxriibaan waxay la kulmayaan dhibaatooyinkan sidaas darteed wax la rabaa etoobiya iyo puntland inay iskaashadaan waxay isku sheegaan joojiyaan xuduuddana la xidho
yuusuf maxamuud v o e bosaaso